إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة walaalayaal sheikha kelimada horudhaca uu soo jeediyey oo uu leeyahay waranayo wadaadka kelimaadka soo jeedin doona waa qhaniyun can iltacriif waxa weeyaan arrintaa iyada ah tawaaduciga ma ahan anuu taalibulcilmi baan ahay sheikh ma ahi intaa markaan taa kaga gudbo kelimadayda aan soo jeedin doona insha allahu tacaala muxaadarada wakhti horeeto laima sheegin wakhti dhow baa la ii sheegay waxay ku saabsan tahay laba nuqdo ama laba qaybood ayaan insha allahu tacaala min baabi tadkiir aan soo jeedin doonaa nuqdada horeeto waxay ku saabsan tahay cilmiga sharciga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi muxamed u waxyooday oo ka kooban kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nebiga laga dhaxlay sala allahu calayhi waalihi wasalam fadliga ay leeyihiin iyo dadka barta aafaarta iyo wanaagga uu ku reebayo iyo fadliga ay ka helayaan waayo shaygu markuu fadli leeyahay ayaa qofka waxa weeyaan bartaa fadligii uu maaratay ikhtibaas uu ku samaynaya nuqdada labaad oo aan ka hadli doono culimmada adilada aan sheegi doonno oo kitaabka qur-aanka aayado badan oo ka mid ah iyo dhowr axaadiid oo ka mid ah axaadiida nebiga fadliga ay culimmada u sugi doonaan nusuustaas culimmadaas fadliga ay kasbadeen kuma keenin karatu nowm iyo isdhigasho kumaysan keenin waa kuwa culummada ahlu sunnaha mutaqadimiinta qaarkood laga soo naqliyaa laa yunaalu alcilmu biraaxati اljasad walaa bikarati اnnowm cilmiga sharciga ah laguma gaaro oo qofku caalim ku noqon maayo inuu inta iska seexdo isagoo caalima uu soo tooso dhibaato badan ayaa ka soo gaadhay culimmada cilmiga sharcigaana soo gaarsiiyey oo ay ugu horeeyeen saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim oo ay ku xigeen taabiciintii atbaacu taabiciintii waman naxaa naxwahum waman naxaa naxwahum iyo ciddii dariiqaas martay dhibba fara badan iyo hanas iyo haraad badan ayay ka soo mareen ilaa qaarkood naftooda ay ku waayeen haraad iyo gaajo awadii adilada ku soo aroortay cilmiga sharciga fadligiisa waa adilo aad iyo aad u badan imaamkeenna imaamu lbukhaari oo asaxu kitaabin bacda kitaab illaahi casa wajal qoray kitaabkiisa saxiixa ah baab dhan ayuu u caqiday waxaana macruuf ah cilmiga sharciga ah kutubta culimmadu ay qorteen qadiiman wa xadiian kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba yacni waxa weeyaan qayb bay ku leeyihiin qayb buu ku leeyahay cilmiga sharciga ah bal waxaa dhacda oo fara badan culimmada qaarkood kutub u gooni ayay cilmiga ka qoreen sida alimaam ibn cabdilbar kitaab aad iyo aad u dhiibo badan oo nuuciisa culimmadu aysan qorin ayuu ku qoray cilmiga iyo culimmada fadligooda waa kitaabka la yidhaahdo bayaanu jaamic ilcilmi wa fadlih waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan waxaa ka mid a culimmadu kutubta goonida ah ay ka qoreen sida ibn abi khaythama oo culimmadii salafka ka mid ah kitaab mustaqiil uu ka qoray waxaa ka mid a culimmada kutubta goonida ka qortay khadiib albaqdaadi xaafid ulmaqrib kitaab risaalo wuxuu ka qoray oo ku magacaabay iqtidaau lcilmi alcamal cilmiga sharcigaahi qofka barta inuu camal keensanayo oo cilmigu hadduu qofka barta uusan ku camal falin fadliga nusuusta aan qaybo ka mid aan akhrin doono waxba ka heli maayo imaam albukhaari kitaabkiisa saxiixa ah baab ayuu caqiday abwaabta kitaabka ka mid ah wuxuu yidhi baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmiga sharciga ah oo ka kooban kitaabka iyo sunnada iyo aqwaasha saxaabada waxa weeyaan iyo ijmaaca oo laga soo qaatay nusuusta sharciga ah cilmiga isagii wuxuu ka horeeyaa qofka oraahda ka soo baxaysa iyo hadalka uu ku hadlayo ama camalka uu samaynayo shay kasta ee qofku waxa weeyaan ka soo fulaya waxaa lagaba maarmaan ah inuu kitaabka iyo sunnada waafaqo gaar ahaan waxyaalaha ilaahay loogu dhowaanayo oo qofka cibaadaadkiisa la xidhiidha nacam wuxuu soo daliishaday sheikhu in cilmigu hadalka iyo ficilkaba uu ka horeeyo aayadda fii suurati muxamed allah subxaana wa tacaala uu leeyahay faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik nabiyullaahi muxamed baa allah aayadda uu kula khitaabayaa qof kastana khitaabkaas waa u yaallaa waa muslima waa u yaallaa ogow nabiyullaahi muxamedow ilaaha cibaadada xaqaa mutaystay allah inuu yahay ogow marka ka dambow dunuubta kaa dhacdana ilaahay uga noqo nebigana waxaan ogsoonnahay sal allahu calayh ali wasalam dunuubtiisii qaybtii horeta iyo qaybtii dambeetaba ilaahay waa u dhaaf marka waxa weeyaan aayaddani maxay tusinaysaa yacni waxa weeyaan cilmigu faclam baa layihi nebiga faclam ogow marka waxa weeye towxiidkii oo ilaahay aayaddan uu ku qeexayo waxa uu ka hormariyey yacni waxa weeyaan cilmigiibuu ilaahay ka hormariyey aayad kaleeto allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku odhanayaa fii suurati aali cimraan shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa hu waalmalaa'ikatu waululcilmi qaa'iman bilqist allah subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa naftiisa ayuu ilaahay ilaahay naftiisu ku qirayaa inuu cibaadada xaqaa keligii mutaystay malaa'igtiina arrinkaagu ay qireen oo ay caddeeyeen ahlu cilmiguna sidaasi la eg ayay ilaahay waxdaaniyadiisi qireen aayaddaas inta oo wej ama qaab oo kala gedisan ayaa culimmada muxaqiqiinta qaarkood sida ibnu qayim iljawsiya uu ka istimbaadaa yacni cilmiga fadliga uu leeyahay culimmadu fadliga cilmiga ay ka kasbanayaan tan u horaysa oo culimmadu ay ka istimbaadaan aayadda waxa weeyaan fadlu ahlilcilmi waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala culimmada kitaabka iyo sunnada intay barteen ku dhaqmay keligood buu markhaati ka dhigtay bani aadamka ama makhluuqa intiisa kaleeto basharka intiisa kaleeto ilaahay markhaati kama dhigan marka waa mansil caaliya ilaahay waxa weeyaan inuu markhaati geliyey ahlu cilmiga oo markhaati uu ka dhigay nacam wejka labaad oo tusinaya fadliga cilmigu uu leeyahay oo culummadu ay ka kasbanayaan allah markhaatiga naftiisa uu u qiray inuu waxdaaniyada keligeed leeyahay ayuu wuxuu la xidhiiriyey bishahaadat alculamaa taasuna waxa weeyaan waa darajo caaliya ah oo aad iyo aad u sarraysa oo ilaahay uu siiyey dadka ahlucilmiga ah wejka saddexaad oo aayadda culimmadu ay ka istimbaadaan fadliga culimmada waxa weeyaan ilaahay wuxuu ku laray culimmada malaa'igtii buu daba dhigay yacni malaa'igta marka ilaahay waxdaaniyada u qireen culimmadii buu ilaahay daba dhigay malaa'igtuna waa makhluuq allah subxaanahu wa tacaala uu u sameeyey allah keliya inay caabudaan oo wax macsiya aan la imaanin marnaba waa qowm aan marnaba macsi ka dhacayn marka qoomka noocaasa oo ilaahay cadadkooda uu garanayo tiro waxay la egyihiin mid waliba wixii mihnadii ilaahay u diray ayuu ilaahay ku caabudayaa qaar baa ilaahay waxay ku caabudayaan jahanamo in dadka inay ciddii mutise ku guraan walciyaadu billaah mid walba mihnadii ilaahay uu addoon uga dhigay ay xagga iyo xagga u dhaafi maayo marka qoomka isaga ah oo malakul jibriil uu madax u yahay ama u fadli badan yahay ayaa ilaahay dabadhigay oo ilaahay ku laray ahlucilmigii waa fadli aad iyo aad u weyn wejka afraad oo tusinaya oo culimmadu ay ka istibaadaan min hadihi alaaya oo tusinaya culimmada fadligooda waxa weeyaan aayaddu waxay xambaarsan tahay taskiyatu ahli ilcilmi wa tacdiiluhum in culimmadu ilaahay agtooda ay musakuun ka yihiin oo ilaahay uu taskiyeeyey oo uu tacdiiliyey taana waxa weeyaan waxaa tusinaya waxaan ogsoonnahay qofka markhaati loo qabsanayo oo markhaatigiisa uu noqonayo markhaati sharci ah waxa weeyaan waa inuu yahay qof iqa ah qofka hadduu faasiq yahay qof caadila waa inuu yahay hadduu qof qof faasiqa uu noqdo rag iyo dumarba wax markhaatiya ma gelayo marka waxa weeyaan maadaama ilaahay ahlucilmigii uu u soo qaatay markhaati waxay aayaddu tusinaysaa culimmadu inay yihiin cudalaa taana waxaa sii tusinaya sii xoojinaya xadiid culammada qaarkood ay soo dhoweeyeen xadiidka nebigu uu leeyahay sala allahu calayhi waalih wasalam yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduulu cilmiga sharciga ah oo ka kooban kitaabka iyo sunnada ayaa wixii laga istimbaaday waxaa soo xambaaraya oo qaadaya oo mudan in laga qaato waxa weeyaan waa kuwa cuduusha ah dabaqo kastaba waxa weeyaan kuwooda caadiliinta ah ayaa dabaqadii horeyse ka soo qaadaya ayagoo waxa weeyaan wax allaale iyo wixii cilmiga loo nisbeeye sharciga ah oo aan cilmigii ka mid ahayn sharcigii waafaqsanayn ka anfinaya marka nebigu wuxuu yidhi xadiidka yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu cilmigan waxaa soo qaada oo astaahila inay culimmo noqdaan waa kuwooda caadiliinta ah weeye xadiidka culimo badan way naqdiyeen laakiin culimmada soo dhoweysa waxaa ka mid ah alimaamu axmed ibnu xambal shamsudiin ibnu qayim aljawsiya iyo muxamed ibnu ibraahim alwasiir alyamaniy culimmada way soo dhoweeyeen wuxuuna waafaqaya macnihiisu aayadda aanu soo akhrinay buu waafaqaya fadliga culimmadu aad iyo aad buu fara badan yahay waxaa ka mid ah adilada tusinaysa fadliga cilmiga oo culimmadu ay soo qaataan yacni waxa weyaan aayadda ilaahay uu ku oranayo qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab yacni ilaahay waxa wuxuu anfiyey inay siman yihiin dadka culimmada ah iyo kuwaan cilmiga lahayn ma sinna siday u kala fog yihiin ahlunaarka iyo ahlujannuhu oo masaafaad baciida ay u dhaxayso ahlujannaha iyo ahlunaarka ayaa dadka aqoonta leh oo kitaabka iyo sunnada bartay iyo dadka aanan baran ay u kala fog yihiin sida ilaahayba aayaddu ku oranayo qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru ullalbaab ma sina ahlu cilmigu iyo dadkaan cilmiga lahayn bal weydii baa le nabiyullaahi maxamedow hal yastawi miyay siman yihiin dadka cilmiga bartay iyo dadkaanan baran waa jawaab badahi ah oo qof kasta oo waxa weeyaan fidradiisu ay saliim tahay uu ka jawaabi karo inaan ahlu cilmiga iyo dadkaan aqoonta lahayn isa sinnayn sidaysan u sinnayn ahlu naarka iyo ahlu jannuhu ilaahay wuxuu leeyahay laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu ljanna asxaabu ljannati hum lfaa'izuun ma sinna ahlu naarka iyo ahlu jannuhu maxaa yeelay ahlu jannuhu waa kuwa guulaystay ahlu naarkuna waa kuwa khasaaray sida ahlu naar iyo ahlu janna aysan u sinnayn oo iskusku darajo aysan u ahayn ayaa ahlu cilmiga iyo dadka aan culimmada ahayn ay aad iyo aad ugu kala fog yihiin ahlu cilmiga fadligoodu adiladu ay tusinayso aad iyo aad bay fara badan yihiin waxaa ka mid ah nusuusta ku soo aroortay allah subxaanahu wa tacaala aayadda qur-aanka uu ku odhanaya wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan yuuxaa ilayhim fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun aayaddan waa aayad runtii aad iyo aad u cajaa'ib badan yacni allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fasaluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun weydiiya yacni aayadda bilowgeeda wuxuu ahaa nebiga markii risaaladii ay ku diideen kufaartu ayaa waxaa ilaahay waranayaa wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan adiga dadkii kaladyowga kaa horreeyey oo aannu soo dirnay wax kala maysan rag bay ahaayeen rusushii kaa horraysa rag bay ahaayeen oo rusushaasoo loo waxyooday oo waxyi samaawiya lagu soo dejiyey fasaluu ahla dikr dadka ahlucilmiga bal weydii in kuntum laa taclamuun haddii aad tihi fasaluu weydiiya ahla dikri ay ahla alcilm dadka aqoonta la weydiiya in kuntum laa taclamuun haddiinaan adinku waxba garanaynin marka aayaddu waxay tusinaysaa nasan ummaddu waa labawaa laba qaybood muslimiintu waa laba qaybood ahlulcilmi wa hayru ahlilcilm ahlucilmigu shaqay leeyihiin dadkaan aqoonta lahaynna waxa weeyaan ayagana shaqo u gooniyahay leeyihiin dadka aan aqoonta lahayn mihnada laga sugaya waxa weeyaan sharciga inuusan qofku hadduusan aqoonu lahayn masalada inuusan hujuum ku samayn oo waxay la tahay usan dhihin ee uu weydiiyo dadka ahlucilmiga ah marka waxa weeyaan caamada iyo dalabatulcilmiga masaa'isha ka qarsoontay waajibkoodu waxa weye dadka ahlucilmiga inay weydiiyaan masaa'ishaas oo ha noqoto masaa'il caqadiya ama masaa'il fikiya ayi masalo aad u baahatid ama ha noqoto waxyaalaha cibaadaadkaaga ah ama waxyaalaha mucaamalaadka ah yacni haddaadan aqoon u lahayn waxay la tahay diinku shaqa kuma leh culimmada mihnadooduna waxa weeyaan ilaahay cilmiga uu baray inay dadka u sheegaan waa waajibkii waajib sharciya oo lagu leeyahay weye hadday qaryaanna cuquubo adag ay kala kulmayaan marka waa fadli aad iyo aad u weyn in mas-uuliyadda cilmiga ilaahay uu waxa weeyaan uu dusha ka saaray culimmada marka waxa weeyaan waa darajo cidduu doono ilaahay uu siinayo allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta qur-aanka ilaahay wuxuu ku caddeeyey inay kulligood marfuucin yihiin oo darajo sare ilahay agtiisa ay ku leeyihiin mu'miniinta guud ahaantooda rag iyo dumarba laakiin ayagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala meel sare mu'miniinta uu geeyey haddana ahlucilmigu ayagu darajaad aad iyo aad u dheer u fara badan ayay mu'miniinta intooda kala dheer yihiin allah waxa uu leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat wax allaaliya wixii qof allaaliya qofkii iimaan laga helo cinda allaahi waa marfuucu daraja darajo sare uu leeyahay laakiin aayaddu maxay caddaynaysaa wladiina uutuu lcilma darajaat laakiin ahlu cilmigu ayaga darajaad fara badan oo cadadkooda allah kaliya uu garanayo ayay ilaahay agtiisa ku leeyihiin aayad kaleeto allah subxaana wa tacaala waxa uu oranayaa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay agtiisa waxaa cabsidii ilaahay uu mudnaa ka cabsada waa culimmada waayo qofku hadduusan sharciga munasalka ah ee nebiyullaahi muxamed ilaahay kusoo dejiyey uunan baranin oo uu yidhaaha ilaahay caabud waxaa laga yaabaa cibaadadiisu inay ay u soo jiido cuquubo inay usoo jiidaa suurtagal ah sababtu maxay tahay diinku itibaac waa wixii nebigu sameeyey sidii u sameeyey loola yimaado qofku waxa weeyaan haddii asagoo ilaahay caabudaya dariiqa uu ku caabudaya isan itibaac noqon cuquubo ayaa kaga imaanaysa tusaale ahaan nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam maalmihii soo maray waxaa ka mid ah maalin ayuu wuxuu arkay nin saxaabi ah oo inta weyse qaatay weyse qaadku siduu ahaa aan u weysisan oo waxa weeyaan meeshaa waxa weye ciribta ah ayuu wuxuu nebigu arkay inaan biyihii gaarin qayb yaroo ka mid a inaan biyihii gaarin weysadu nebigu waxa weeye sala allahu calayhi waaalih wasalam asagoo codkiisa sare u qaadaya ayuu wuxuu yidhi waylun lilicaqaabi min annaar waylun lilicaqaabi min annaar ayaa nebigu ku soo celceliyey yacni waxa weeye ciribta ama cirbaha weyseqaadku uunan gaarinin waxa weeyaan cadaab ayaa u sugnaaday waa khatar marka marka waxa weeyaan qofka ilaahay markii uu doonayo inuu caabudo bilitibaac waa inuu ku caabudaa ilaahay nebi muxamed sharcigii lagu soo dejiyey intuu barto inuu sidaa ilaahay ku caabudo wey haddii qofku asagoo aanay shareecadii baranin uu cibaadadii uu la yimaado waxaa laga yaabaa cibaadadaas inay noqoto cibaada baatil inay noqotaa suurtagal ah sidaa darteed baa ilaahay wuxuu leeyahay innamaa yakhsha allaaha ilaahay waxaa uun ka baqa cabsidii laga doonayey oo ilaahay uu ka doonayey min cibaadihi asagoo addoommadiisa ka mid ah alculamaau culamadii cabdullaahi bn mascuud alhudali oo ka mida fuqahaau saxaaba min almuhaajiriin alawaliinna ka mid ah saxaabada kuwa ugu aqoonta badan oo ugu fadliga badan ka mid ah ayaa wuxuu yidhi aarkan baa culammadu ay ka soo naqliyaan wa kafaa bikhashyat illaahi cilmaa kafaa bikhashyat illaahi cilmaa cabsida ilaahay qofkuu ka cabsado qofka cilmi waa ugu filanta yacni marka uu leeyahay kafaa bikhashyat illaahi cilmaa waa qofka waxa weye cilmi ilaahay ku caabuda wey ee qofkii jahli ku caabuday ma helayo maaragtay aarka macnihiisa ma uu helayo wa kafaa biliqtiraari billaahi jahla yacni waxa weye qofku inuu maqruur noqdo oo uu kadsoomo oo shaydaanku ku ciyaarana waxaa qofka ugu filan jahli yacni qofku hadduu jahli ilaahay ku caabudo maqruur buu noqonayaa waxa weeye si sahlan baa shaydaanku khadka ugala baxaya aayad kaleeto allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikma faqad uutiya khayran kaiira allah subxaanahu wa tacaala wuxuu oranayaa fii hadihi alaaya yu'ti alxikma xikmada ilaahay waxa uu siiyaa man yashaau ciduu doono waman yu'ta alxikma xikmada qofka la siiyo faqad uutiya khayran kaiira khayr aad iyo aad u fara badan ayaa la siiyey xikmada aayaddu ay sheegtay culimmada ahlu sunnaha waxay ku fasireen sida ibnu qutaybaibnu qutayba oo kaleeto waxay ku fasireen isaabatulxaq xaqoo la haleelo waalcamalu bih ilahay markuu xaqa ku waafajiya laftiisa inaad ku dhaqantid waayo xaqii intaad waafaqdid oo xaqii aad haleesho xaqii aad garanaysid xaqu waa cilmigii weeyaan cilmiga sharciga baa ilaahay ku baray kumaadan camal falin waa khatar markaa marka xikmada qofku ammaanta aayadda ilahay sheegu ku mudanayo waxa weeye marka culimmadu ay fasireen isaabatulxaq waa xaqii oo qofku uu haleelo ilaahay uu waafajiyo waalcamalu bih isla markaasna cilmiga sharciga ah markii ilaahay uu waafajiyo uu ku camal falo wa hiya xikmadu alcilmu naafic waalcamalu asaalix marka la soo koobo xikmada ilaahay uu leeyahay yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira marka la soo koobo macnaheedu waxaa weeyaan alcilmu naaficu waalcamalu saalix waa cilmi naafic ah oo ka kooban kitaabka qur-aanka barashadiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo aqwaashii saxaabada iyo wixii laga istimbaaday oo culummadu ay ka soo saareen iyo intaa markii ilaahay ku baro inaad ku dhaqantid haddii waxa weeyaan mana kala harayaan alcilmu naafic walcamalu saalix waa laba shay aan kala harayn wey haddii qofku cilmi naafica uu barto ousan ku dhaqmin waxa weeye ashadd alcadaab baa ilahay cadaabay walciyaadu billaah waxaa nabigeenu noo sheegay sala allahu calayhi waali wasalam markii ummadaha ilaahay u kala xisaabo maalinta qiyaamaha oo ay dhacdo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ahlunaarkiina naarta loo dareeriyo ahlu jannadiina jannada loo dareeriyo ahlu naarku inay arki doonaan fii qacri naar naarta dhexdeeda inay ku arki doonaan nin ay ku yiqiiniin qof ay ku yiqiineen adduunyada oo caalim ahay aqoon aad iyo aad u badan lahaa oo inta calooshu soo daadato sidaa ugu wareegaya calooshiisa sidaa calooshiisa ugu wareegaya oo ay aad ula yaabi doonaan ahlu naarku yacni ashadd alcadaab baa ilaahay cadaabaya markaasay la hadlayaan leeyihiin war miyaadan ahayn ninkii hebel ahay oo aanu naqiinay oo xumaanta naga celin jiray wanaaggaa noo sheegi jiray maxaa ku haleelay maanta markaasuu leeyahay waa sax dunidu markaanu joognay xumaantaan inka celin jira waana inin dabamari jiray yacni cilmigaan ilaahay baray kuma dhaqmi jirin wanaaggaan inin sheegana anugu ma qaadan jirin marka marka ilaahay uu leeyahay yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad utiya khayran kaiira xikmada ilaahay qofku doonuu siinaya waa cilmiga sharciga ahaa qofka ilaahay waa fadlullah ilaahay fadligiisi weeye qofkii ilaahay uu doono buu ilaahay siinayaa abtiris kuma xirna deegaanna kuma xirna luqana kuma xirna waa qofka ilaahay doono ilaahay uu siinaya rag iyo dumarba nacam qofkii ilaahay marka xikmada qofka xikmada la siina rag iyo dumarba waa qof ilaahay waxa uu leeyahay waa qof khayr aad iyo aad u fara badan la siiyey xikmadii marka lasoo koobana waxaan ku sheegnay culummadu ay ku sheegeen alcilmu naafic waalcamalu saalix cilmiga naaficana waxa weye kitaabka iyo quraan kitaabka kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga oo la barto ayaa cilmiga naafica uu yahay wax allaaliyo wixii khilaafana waa cilmi daarica cilmi naafica maaha camalka saalixana waxa weeye muqhtadaha uu keensanaya kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebigu in lagu dhaqmo weeye marka waxa weeyaan camalka saalixa allah subxaanahu wa tacaala aayad kaleetu wuxuu ku odhanaya isagoo ilaahay uu nebiga uu amrayo waqul rabbi zidnii cilmaa nebi muxamed oo khayru khalqillaahi ah oo ilaahay ummadda uu abuuray rusushii iyo ambiyadiiba ugu aqoonta badnaa kitaabkiisuna kitaabkii ugu khayrka badnaa uu yahay kitaabkii lagu soo dejiyey ayaa ilaahay amar buu siinayaa oo uu leeyahay nebiyullaahi muxamedow weydiiso rabbigii ku abuurtay inuu cilmi kuu kordhiyo waqul rabbi zidnii cilmaa waqul yaa nebiy allah nebiga allo waxaad tidhaahdaa rabbi zidnii cilmaa ilaahu cilmi ii kordhi meesha marka nebi muxamed ilaahay uu ka baryayo inuu cilmi u kordhiyo maxaa u marinaysaa marka dadka intooda kaleeto gaar ahaan qarnigan u noolna dadka jooga marka qofka muslimka ah rag iyo dumarba si kasta uu u dadaalo lagama yaabo cilmigii nebiga lagu soo dejiyey inuu soo koobo waxaan ogsoonnahay ummaddii nebiga ilaahay ka soo dhex saaray oo nebiga raacay nebiga inta rumiya raacay jiilkii nebiga la kulmay baa ugu fadli badan uguna aqoon badnaa waa saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim ma dhicin saxaabada rasuulkana waxaa ugu fadli badnaa ugu aqoon badnaa alkhulafaa raashiduun abubakrin baa ugu aqoon badnaa uguna iimaan badnaa uguna geesisanaa uguna deeqsisanaa abubakar ma dhicin in waxyigii nebiga lagu soo dejiyey gaar ahaan sunnada inuu kulligeed soo koobo mustaxiil sidaa darteed ayuu imaamu shaafici wuxuu leeyahay cilmaani laa yuxiituhumaa ilaa rasuulullah laba cilmi rasuulka kaliya unbaa soo koobay oo dhan kastaba kala soo wareegay waa cilmu sunna waa cilmu luqa alcarabiya labada cilmi yani nebigaa koobay cilmiga sunnada iyo cilmu luqa alcarabiya waxaan ogsoonnahay nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam yacni waxa weye luqadii lagu soo dejiyey qur-aanka waxa weye luqa alcarabiya ay ahayd qur-aankuna sida axaadiid saxiixay ku soo aroortay yacni waxa weeyaan toddoba xaraf ayaa qur-aanka lagu soo dejiyey toddoba xaraf waxaa laga wada toddobada xaraf toddobo lahjo oo kala gedisan oo lahjatu quraysh ay ka mid tahay marka luqaadkii ay ku hadlayeen ama lahjaadkii ay ku hadlayeen qaba'il alcarabiya ilaa qabaa'il fara badan bay ahayn oo lahjaad furuuq badan baa u dhexaysay lahjad kasta oo carabi ku hadasha nebigaa yiqiinay kadaalika sunnadana nebigaa koobay laakiin ma dhicin hal saxaabi inuu soo xifdiyo wax allaale wixii nebiga laga wariyey laakiin shayga dhacayo waaqica waxa weeye abubakar axaadiidkii ka fakatay cumar baa yaqaana cumar wixii ka fakatay abu hurayra yaqaana wahaakadaas yacni sunnada nebiga saxaabada dhexdoodaa laga helayaa kulligeed saxaabadii waxa weeyaan axaadiidku ka dhex bixi mayso laakiin hal saxaabi oo axaadiidkii nebiga kulligeed xifdiyey oo yidhi anaa soo gunaanaday ma la helayo sidaa darteed baa ilaahay uu leeyahay waqul rabbi zidni cilmaa marka nebi muxamed maadaama ziyaadatlcilmi ilaahay uu weydiisanayo qof kasta wuxuu u baahan yahay si kasta u dadaalaba cilmigii waxa weeyaan naqsi unbaa kaga jira wafawqa kulli dii cilmin caliim qof kastaoo caalim ah midunbaa kasii sarreeya intaa haddii aan uga gudbo aayaadka faraha badan ee ku soo arooray fadliga cilmiga iyo culimmada bacd alaxaadiid annabowiya ayaan min baabi tadkiiri aan akhrinaya xadiidka u horreeyo aan soo qaadanayo waa xadiidka macruufka ah ee nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam uu ka wariyey cabdullaahi bn mascuud cabdullaahi bn mascuud ayaa xadiidkan warinaya waa xadiid muttafaq ah nebigu wuxuu leeyay sala allahu calayh waalihi wasalam sal allahu calayh waalih wasalam laa xasada ilaa fitnatayni يعني حسدك في اللغة العربية لو معنى كسر وراه سيدة علماء الشيغان حسد مذموم أه iyo xasad mamduuxa oo la ammaano kan madmuumka ah oo sharcigu uu xarimay waxa weeyaan nicmo qof kale ilaahay siiyey inaad jeclaysata ilahay inuu ka qaado maalba maal badan oo xalaalaha ilaahay siiyey markaase qofku wuxuu tamaninayaa ilaahay maalkaa inuu dhaafiyo oo asagu kusoo wareejiyo awlaad badan baa la siiyey wuxuu qofku jeclaysanayaa ilmahaas inuu ilaahay ka baabi'iyo oo asaga kuwa la eg ilaahay uu siiyo taas waxa wey waa camal muxarama wey waa xasadka muxaramka ah laakiin xasadkan mamduuxa ah ee xadiidkani ku soo arooray waxa weeyaan qof baad waxaad ku aragtay nicmo adugu markaas aadan haysan ama nicmat lcilmi ama nicmat lmaal ama nicmat lawlaad ilaahay uu siiyey baad aragtay waxaad leedahay ilaahu hebel nicmadaad siisay cilmigaad siisay kale ilaahu isii yacni maadan jeclaysan isaga ilaahay cilmiga inuu ka murdiyo laakiin cilmiga ilaahay hebelo ilaahu agarsa ilaahu isii baa xadiidku ku saabsan yahay nabigu wuxuu marka wuxuu yidhi laa xasada ilaa fitnatayn wax la kamto oo la jeclaado ma jiraan ilaa laba shay mooye kan u horreeya waxa weeye rajulun aataahu allaahu maalan fasallatahu calaa halakatihi bilxaq fi lxaq waa qof rag iyo dumarba yacni waa fadli ka dhexeeya weye ragga kale iyo waa min baabi tamthiil rag khaas kuma aan xadiidku rag iyo dumarba waxa weye qof baa ilaahay maal uu siinaya xalaal ah maalkaa markuu siiyo ilaahay wuxuu u fududaynayaa meel kasta oo ajar laga helayu ku bixinaya qaraabadiibuu ka xiriiraya masaajiddiibuu ka dhisayaa muslimiintiibuu ka anfacayaa wahaakada qofka noocaasa wuxuu mudan yahay markaad aragtid inaad tidhahda ilaahu hebel maalkaad siisoo kale ilaahu isii si qaabka ugu dhaqmayo kale aan ugu dhaqmo kan labaad waa midda nebigu leeyahay wa rajulun ataahu allahu alxikmata fahuwa yaqdi biha wa yucallimuha ka labaad waxa weeya waa qof rag iyo dumarba ilaahay cilmiga sharciga ah uu baray oo ku xukumaya ku xukumaya lagama wado inuu qaadiyaha kali ah haddii uu qaadi noqdona yacni waxa weeyaan qawaaniin baadila ku xukumaya sharciga ilaahay baray buu dadka ku kala xukumaya labadii qof oo u timaadaba naftiisana wuu ku xukumaya yaqdi bihaa yacni dad kale uu ku xukumaya kaliya maaha waxa ugu horreeya uu ku xukumaya naftiisuu ku xukumaya hawadiisuu ku xakamaynayaa oo waxa wey asagaa diinka ilaahay u baray asagaa ku dhaqmaya hayrkii hadduu u baahdana waxa weye sharcigii uu yaqiinay buu dadka ku kala xukumaya wa yucallimuha waana barayaa xikmadii marka xikmada waataan hore usoo sheegnay aayaddii horeeto yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira marka xadiidkan iyo aayaddii aanu soo marnay waa isku micni xikmadda ilaahay suura ku sheegaya xadiidkan iyo xikmadda aayaddu sheegta labaduba والعلم النافع والعمل الصالح نعم حديث كلبات وفضل علمك يا أهل كيسب الشيخ وحويان وحديث متفقة وحديث سهل بن سعد الساعدي نبي وكورين أيوه ونبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب ومارتي ونبي كورن يوراه صوصعته نبي وحو يري صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم علي بن أبي طالب أي النبي هذا الكاكويري قف كستنا وويا الله هذا الكني نبي كويري علي بن أبي طالب علي هل قف إلهي نكوها نوليو قف رجل دمر با وإلهي السبب كاقا دقوا طريق حق قف كسنو فهمه أيا وحو كاقا خير بدن وكاقا فضل بدن يهي جيل آدي أدو فربض إلهي نكسيو geelu aad iyo aad buu ummaddii nebiga ilaahay ku saaray quraysh gaar ahaan ama carabtii deegaankaa degan jasiira alcarabiya deganayd xayawaanaadka ama maalkay dhaqdaan maalkay ugu jeclaayeen geelu ahaa marka sidaas baa nebigu marka tusaale ugu soo qaadanaya hal qof ilaahay inuu kugu hanuuniyo ayaa wuxuu ka khayr badan yahay oo kaaga fadli badan yahay in waxa weeyaan geel badan ilaahay ku siiyo xalaala abu hurayra radia allaahu canhu nabiga wuxuu ka wariyey sal allahu calayh waalih wasalam xadiid aad iyo aad u cajaayib badan oo in badan dalabadu ama ay xifdiyeen ama ay akhriyeen xadiidka waa xadiidka nebigu oranayo man dacaa ilaa hudan kana min alajri midlu ujuuri man tabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a qofka dadka wanaag ugu yeera oo kitaabkay sunnada ugu yeera yacni waxa weeye wuxuu helayaa qof kasta ee cilmiga sharcigaha ka bartay ee hanuunkii ka qaatay ajarka uu helayo ajar la mid ah loo qoraya xadiidka marka waxa weeyaan nasan wuxuu tusinayaa haddaad qof wanaag ugu yeertid oo cilmiga sharciga wax ka mid a aad bartid maalan salaaddii baad weyseqaadkii baad bartay sidii nebigu weyse qaadan jiray sidii nebigu salaaddii u tukan jiray baad bartay sidii nebigu u xajin jiray baad bartay qof kasta oo salaaddiisu markaas ay waafaqday sunnadii nebiga qofkii sidaa u baray ajarka uu ka helaya salaaddiisa ayaa loo qoraya tasawur marka bal nebiyullaahi muxamed sala allahu calayhi waali wasalam waxa ajar u socda yacni cid allaale iyo ciddii dariiqiisa ilaahay ku caabuday ajarka ilaahay uu ka helaya cibaado kasta uu la yimaado ayaa nebiga mid la-eg ajarkiisa la siinaya baleeg marka waxa weeyaan waa xadiid aad iyo aad cadiim u ah dadka ardada badankoodu ama dalabadu xadiidka waxa laga yaaba in la iska akhriyo waa xadiid aad iyo aad u cajaayib badan xadiidkani yacni waxa weeyaan qof baad waxa weye tawxiidkii ka saxday dahaaradii baad bartay salaadii baad bartay cibaadada ilaahay qofku marka uu ku caabudo cibaadadaasuna kitaabka iyo sunnada ay waafaqdo oo cibaadadaas qofkaas ilaahay ka aqbalo ayu nuucay noqotaba ajarka ilaahay agtiisa uu ka helaya ayaad ugu helaysaa waa wax aad iyo aad u weyn qof nasiib laa helaa xadiidka marka aakhirkiisa nebigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi waalih wasalam waman dacaa ilaa dalaalatin kaana calayhi min alithmi milu aahaami man tabicahu laa yanqusu dalika min aahaamihim shay-a waa cagsigii qaybta horeeto cagsigeed weeye qofka macaasi dadka ugu yeera iyo waxyaalaha munkaraadka ilaahay u xarimay cid allaaliya ciddii xumaanta uga dayata dembiga uu kasbanayo oo kaleeta dushooda loo qasaaray maanta qiyaamaha xadiidkan marka culimmadu waxay ka istimbaadaan ahlubidaca nebiga dariiqiisa ka weecday oo dadka dalaalaadka ugu yeeraya acdaa rasuulillahi inay yihiin oo ay ka shaqaynayaan in nebiga wax khayr uusan gaarin waayo qofka sunniga ah wuxuu ka shaqaynayaa nebiga si maalin kastaba saacad kastaba darajaadkiisa inuu sii kor noqdo ay saaca darajadii uu joogay darajo ka ahayn ka sarraysa ayuu ilahay dadka agtiis ka gaaraya kan mubtadicayna wuxuu ka shaqaynayaa wax khayrihii nabiga inaysan gaarin buu ka shaqaynaya marka waxa weeyaan qofka muslimka ahi waa inuu ku dadaalo xasaba qudratihi inuu wax ilaahay ku caabudaya ay noqdaan wax sunnada nebiga waafaqsan si ilaahay ajar uga helo dadkii adiga khayrkaa ku soo gaarsiiyan ajar u helaan nebigu ugu horreeyo sala allahu calayhi waalih wasalam waxaan kusoo gabagabaynayaa axaadiita xadiid mutawaatir ah oo kulligiina aad xifdisan tihiin waa xadiid aad iyo u kooban oo qof kasta uu maqlay saan filayo xataa caamadu ay maqlaan in badan xadiidkaas waa xadiidka mucaawiya bin abi sufyaan uu nebiga ka warinaya man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin wa inama ana qaasimun wallahu yucti walan tazaala hadihi lummatu qaa'imatan calaa amriha laa yaduruhu man khaalafahum xataa yatii amru llah xadiidkani waa xadiid cajaa'ib ah oo aad iyo aad u cajaa'ib badan nebigu wuxuu leeyahay qofka ilaahay khayr ula doono oo qofka diinka u fahamsiiyo waa war yaroo kooban oo macno aad u ballaaran xambaarsan waa kooban yahay macno aad u ballaaran buu xambaarsan yahay qofka ilaahay khayr ula doono oo qofka diinka u fahamsiiyo wey maxaa xadiidku marka tusinaya qofkaan khayr ula dooni ilaahay oo khayr beela ahay waa qofka diinka aan fahmin wey qofka aanan diinka fahmin waa qof ilahay khayrkii seejiyey khayr o dhan ilahay waa seejiyey yacni khayrkaa uu leeyahay nebigu qofka ilahay khayr ula doono waa qofka diinka fahmay khayrkaas wuxuu kulminayaa khayrkii adduunyo iyo khayrkii aakhiraba yacni waxa weye qofka ilaahay fi dunya wa fi laakhira qofka ilaahay khayr la doonay waa qofka diinka bartay oo ku dhaqmay alfiqhu fi ddiin waxa weeyaan in qofku cilmigii sharcigaah uu barto oo uu ku dhaqmo haddii cilmigii uusan baranin oo jahli ilaahay ku caabudo waa ku naar mudanaya haddii cilmigii intuu barto uusan ku dhaqminna alfiqhu fidiin shaqa kuma leh marka alfiqhu fidiin waxa weeyaan alcilmu naafic waalcamalu saalix culimmaduna xadiidka way sharxeen sida culimmadii taabiciinta wahb ibni munabbih taabiciga la yidhaahdo ayaa wuxuu sharxay xadiidka wuxuu yidhi wahb ibn munabbih alfaqiihu nebigu muxuu yidhi man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin marka qofka khayrka helaya qof kasta ma ahan waa qofka faqiiha diinka fahma soo maa marka faqiihu man alfaqiih yuu yahay faqiih wuxuu yihi wahb munabih alfaqiihu alcafiifu alzaahidu almutamasiku bisunna ulaa'ika atbaacu alambiyaa'i fi kulli zamaan faqiih xadiidku sheegay oo nebigu uu khayrka u sheegay waxa weeyaan alcafiif waa qofka cafiifka ah cafiif waxa qofka warica ah oo waxyaalaha muxaramaadka ah iyo waxyaalaha mutashaabihaadka uusan garanayn ka fogaada oo ku dadaala shayga inuu iska hubsado shayga uu isticmaalayo aad iyo aad muxaramaadka uga fogaado alcafiifu waa qofka warica ah ayib waa tilmaanta koobaad oo faqiih leeyahay azaahid yani azaahidu fi dunya adduunyada aan ka daba dhicin adduunyada inta ilaahay kaa siiyo ilaahay uga mahad celi haddaad weydid ha ka daba dhici azaahidu fi dunya waa sifada labaad ama tilmaanta labaad oo faqiihu uu leeyahay almutamasiku bisunna sunnada nebigana ku dhaqmay oo camal kasta oo ilaahay ugu dhowaanayo wuxuu ku dadaalayaa inuu sunnada nebiga waafajiyo sala allahu calayhi waalih wasalam wuxuu yidhi ulaa'ika kuwa tilmaamahaas koobay oo ah alcafiif alzaahid almutamasiku bisunna tilmaamahaas kuwa koobay rag iyo dumarba ulaa'ika atbaacu alambiyaa'i fii kulli zamaan kuwaasu waa kuwa ambiyada raacay wakhti kastaba sidaas in la eg ayaa xadiidka waxaa sharxay xasanulbasri asaguna taabici ah oo min kibaari culamaai taabiciin ka mid ah ninka la yidhaahdo farqadi sabakhi ayaa maalin maalmaha ka mida masalo weydiiyey xasanulbasri masalo weydiiyey masaladii markuu kaga jawaabo wuxuu yidhi masalada sidaad uga jawaabtay yukhaalifuunaka alfuqahaa fuqahadii baa kugu khilaaftay fuqahada kuguma waafaqsan xasanulbasriyo marka xasanulbasri jawaab adag buu siiyey marka farqadi sabakhi wuxuu yidhi akiladka ummuka yaa farqad farqadow hooyadaha ku weydo hooyadaha kaa gablanto wahal ra'ayta bicaynayka faqiihan miyaad labada daa saartay qof faqiiha horta faqiih miyaad aragtaa horta ma taqaanaa faqiih weligaa faqiih indhaha ma saarto faqiih yuu yahay wuxuu yidhi faqiiha markuu markuu macniinayay xasan albasri wuxuu yidhi inama alfaqiihu faqiihu waxa weeyaan alzaahidu fi dunyaa waa midkaan adduunyada aan ka daba dhicin alraaqibu fi laakhira aakhiradana aad iyo aad ugu camalfala yacni wakhtigiisa dambeeto aakhiradiisan u camalfala oo ugu dadaalo wax allaaliya wixii aakhiradiisa anfacaya albasiiru bidiinihi diinkiisana garanaya oo kitaabkii sunnadii si fiican u fahmaya almudaawimu calaa cibaadati rabbihi rabbigiis cibaadada uu caabudayana joogteeya oo cibaadada marna aan ka daalin alladii laa yahmizu man fowqahu tilmaamihiisii usii wadaa faqiiha waa midka dadka ka darajo sarreeya culummada ka sarraysa aan ceebaynin wax dhaleecayn iyo ceebin aan u soo jeedinayn walaa yaskharu min duunu dadka uu ka aqoon badan yahana in hoose aan ku eegayn oo aan ku jeejeesayn dayib walaa yabtaqii calaa cilmin callamahu allaahu ajran cilmiga sharciga ah oo ilaahay uu siiyay oo ilaahay ku fadilana aan wax ajara ku doonaynin aan ku dawarsanayn ee dar alla u bartay dar allana dadka u baraya cabdullaahi ibnu mubaarak laftiisa waa imaamkii macruufka ahaa oo ay culummadu markay yacni ka warramayaan ay yidhaahdeen xaaza abwaaba alkhayri kullaha abwaabtii khayrka oo dhan buu koobay yacni wax khayr lagu gaaro uusan samaynin cabdullaahi ibnu mubaarak lama sheegin nacam cabdullahi ibnu mubaarak baa la weydiiyey waxayna isku dabaqa ahaayeen sufyaan ibnu cuyeyne iyo maalig iyo raggaas isku dabaqa ahaayeen cabdullahi ibnu mubaarak baa waxaa la weydiiyey kayfa yucrafu alcaalimu saadiq caalimka saadiqa ah oo cilmigiisa ka run sheegay sidee lagu garanayaa oo midkaa aan maaratay cilmiga ka run sheegay see looga garanayaa faqaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi azaahidu fi dunya waa midka waxa weyaan adduunyada ka zaahiday wa yuqbilu alladii yazhadu fi dunya waa midka adduunyada ka zaahiday wa yuqbilu calaa aakhiratihi aakhiradiisana u camalfalaya kelimadayda qaybteeda horeeto intaasaan kaga gudbayaa in yar min baabi tadkiir dalabadaan xusuusinayo ayadkaas aanu soo qaadanay ee axaadiidta ee tusinaya dadka cilmiga inta barta ku dhaqma ilaahay agtiisa fadligay ku leeyihiin cilmiga isaga ah si sahlan kuma imaanin haddaan soo qaadana tusaale yaroo kooban dhowr tusaale kooban imaam axmed ibn xambal iyo culimo ay isku dabaq isku wakti ahaayeen sida cabdullah cali ibn cabdillaahi almadini waa shaykhu lbukhaari yaxya ibnu maciin oo isaguna shaykhu lbukhaari ah camr ibnu caliy alfallaas oo isaguna shaykhu lbukhaari ah afartaa sheikh ayaa waxay ka soo rixlaysteen baqdaad caasimat alciraaq bay ka soo rixlaysteen yacni way soo cilmi doonteen waxay doonayaan nin shiikh ah oo ka da'weyn oo fadhiyey bilaad alyamaniya magaalada sanca fadhiyey waa cabdirasaaq ibn hamaam asancaaniy inay ka soo qaataan axaadiid fara badan oo marka ayagu aysan warin waxay ku soo aadiyeen marka rixladoodii ama dalabul cilmigoodi ay u soo rixlaysanayeen fii mawsim alxaj waqtigii xajka kusoo aadiyeen kusoo beegeen xajkii markay yimaadeen bay doonayeen inay usii gudbaan xagga ayaa sanca usii tallaabaan xajkii gebagabadiisa mar ay ku jiraan oo ay kacbadii dawaafayaan ayaa yaxya ibnu maciin wuxuu arkay cabdirasaaq ibn hamaam asancaani caalimu sancaa oo asagoon dawaafkii ku jira ayuu arkay waana de waxa weeyaan masaafo dheer baa udhaxaysa maka iyo sanca markaabuu gacanta intuu qabtay axmed ibn xambal wuxuu waxaan kugu bishaaraynayaa shiikhii socodkii faraha badnaa iyo waddadii dheerayd oo u dhaxaysa maka iyo sanca ilaahay waa naga badbaadiyey oo shiikhii waxa wey dawaafku ku jira markaasu yaan horta aan dhammaysana xajka xajkii markay dhammaysteen ayuu wuxuu yihi shiikhu intuusan naga tegin hadda axaadiita aanu ka warin axmed maxamed waa ku diiday wuxuu yidhi isagoo ka ikhtibaasaya man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allaahu lahu ariiqan ila aljanna xadiidka isagoo tiigsanaya macnihiisa xadiidkan waxa weeyaan qofka waddo mara waddadaas ama ha fogaato ama ha gaabato waddadaasoo cilmiga sharciga uu ku doonayo ilaahay waxa weeye sabab wuxuu socodkaas uu socdo oo cilmiga sharciga uu doonayo wuxuu sabab ka dhigaa janada ilaahay inuu geeyo isagoo xadiidkaas ikhtibaasaya ayuu wuxuu yidhi niyadaan ka soo niyeystay baqdaad markaan ka soo baxayay inaan sanca cilmi u doonto burin maayo inama alacmaalu binniyaat hadalkii marka wuxuu soo qaatay noqday maal laabudda min sanca wa indaara safar sanca waa lagama maarmaan inaan luku tago halkaasay ugu tageen afartii shiikh kolkay u tageen ayuu shiikhu muusan aqoonin wuu maqli jiri yacni cabdirzaq ibn hamaam sancaani markaa kor muusan arag culimadana muusan arag laakiin wuu maqlay markaasuu yidhi isku kay sheegay magacyadiinna axmed ibnu xambal cali ibnu cabdillaahi almadiini camr ibnu cali alfallaas yaxya ibnu maciin yaxya ibnu maciin markuu joogo wuxuu yidhi ma yaxya ibnu maciin baa tahay haa yaxya ibnu maciin baana ma waxaa tahay ninka culimada naqdiyey fulaan waa daciif waa fulaan waa kadaab ninkaa miyaa tahay wallaahi hal sano inaan waxba kuu sheegin hal sano oo kaamil aan waxba kuu sheegin halkii sano bay dul fadhiyeen eeg hal sano ay dul fadhiyeen tabriiran liqasami si dhaartiisa ay ugu baarnimo falaan uusan xinfi u gelin tabjiiran lishaykh hal sano ay dul fadhiyeen hal sano markay dhammaatay baa waxay yidhaahdeen waxaan kaa codsanaynaa inaad axaadiidtii noo sheegtid weliba maxay sameeyeen kitaabka weyn oo la yahay almusanaf licabdirasaaq wuxuu ahaa kushkuul ama musawada ayuu ahaa ayagaa tabyiidiyey ayagaa tartiibiyey afartoodaa tartiibisay taas waa xaadito dhacday wey xaaditada labaad waa waxay ka dhacday abu xaatim uraasi khuraasaan buu ka soo cilmi doontay shaam iyo yaman iyo masar dhulkaasoo dhan buu maray markuu khuraasaan soo dhameeyey saddex nin bay ku soo baxeen markay soo noqdeen ayay waxay ku soo beqeen wakhtigii xagaaga bay waxay ku soo beegmeen baddacas waa wakhtiga aad iyo aad xagaaga u kulul yahay saddexdoodii laba ninoo iga waaweyn bay ahayn buu yidhi midba mar buu dhacay gaajo iyo haraad aawadii khalaas anwaa ka gudbay buy isagoon marka dambu dhacay markuu dhacay baa waxa arkay doon xeebta maraysay baa aragtay ninkaa meesha ku dhacay rasiif rasiifulbaxri buu ku dhacay waa soo degeen way arkeen waa miir daboolan yahayba xaalatul iqmaa buu ku jira biyay ku daadiyeen markuu soo baraarugay biyay siiyeen markuu soo baraarugay wuxuu yidhi waariyaa kula socday laba nin baa ila socotay labadii waadna saasa lagu badbaadiyay waa xaaditada labaad wey xaaditada saddexaad waa abulmudafar isamcaani waad maqasheen baan filayaa dalabadu shiikh la yahay abulmudafar isamcaani waa min culamaa'i sunna weliba culimmada shaaficiyada lagu tiriyu ka mid yahay xagga ayaa khuraasaan wasawra ka yimi rixlo dheer buu soo galay xajkiu soo aaday asagoo weliba doonaya xaramka inuu cilmi ka qaato culummadii joogtay inuu sida maaratay sacdu sinjaani oo kaleeto buu doonaya inuu maarata cilmiga ka qaato dhex baa waxaa u galay sacaaliiki yacni dadkii carabta horee baadiyaha ayaa qafaalay dhowr sano bay cabdi ahaa addoon ahaa ilaa geela raaciyey ninkii marka qabiilka xukumayey oo qabiilka odaga u ahaa geelisu raaci jiray maalin maalmaha ka mid ah ayaa odagii shaykhulqabiila ayaa inantiisii wuxuu doonay inuu nin kale u mehriyo ciddii maarata khudbatu nikaax akhrin lahayd baa la waayay mid baa marka wuxuu ku yidhi war cabdii geela noo raaca waxaan u malayn inuu wax garanayo waa loo yeedhay arrintii baa loo sheegay ma gabadha ma nikaaxin karta waa nikaaxin karaya bal nikaax way yaabeen marka ninkii aad iyo aad buu yaxyaxay odaga ahaa shaykhul qabiilaha ahaa wuxuu yidhi waxbaan ku siinaya waxba kaa dooni maayo yidhi marka wuxuu iska kaycafi anaa xajkayni geynaya calaa nafaqati alkhaasa taasuna waxa weye xadada labaad waxaan kelimadeeda kusoo gebagabaynayaa cilmiga sharciga ah ee adilada sharciga ay kusoo aroortay oo waxa weeyaan waa cibaada fii nafsihi ayuu cibaado yahay sida xadiidka hadda u dambeeya man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilman sahla allahu lahu dariiqan ila aljanna yacni ajarka faraha badan oo nihayadiisu ay tahay ilaahay inuu jannada qofka ku geeyo ilaahay ayna geeye waxa weeyaan waxaa lagu gaarayaa waa cilmiga sharciga dalabitaankiisa marka fadligaasuu fadli ku imaanaya karatu nowm ma ahan marka waxa weye dalabada waxaan kala dadaarmayaa naftaydana u dardaarmayaa in cilmiga sharciga aad iyo aad loogu dadaalo taxsiilkiisa qofka ilaahay barana dadka uu gaarsiiyo hada wabillahi towfiiq wsala allahuma wsalam calaa muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته